shirka dalalka islaamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada istanbul ee dalka turkiga shirkani oo ay ka soo qayb galeen madax ka kala socota in ka badan konton dal oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa looga soo horjeestay go-aankii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ugu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimadda maamulka israa'iil madaxda dalka islaamka ayaa ku dhawaaqay in magaalada qudus ay tahay caasimadda dalka falastiin islamarkaana ku tilmaamay go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump inuu ahaa mid khatar gelinaya xasiloonida dunida islamarkaana waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka inay u hoggaansamaan bayaanka ka soo baxay ururka iskaashiga islaamka sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqeen inay soo afjarto qabsashada israa'iil ee dhulka falastiin islamarkaana ay tillaabo ka qaadaan go-aankii sharci darrada ahaa ee madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqay ururka iskaashiga islaamka ayaa sidoo kale sheegay inay uga digayaan waddan kaste oo isku daya inuu raaco tillaabadii qaldaneed oo uu qaaday dalka maraykanka islamarkaana ciddii ku dhaqaaqda arrintaasi ay ciqaabta ay kala kulmaan iyadoo ay mas-uul ka noqonayso ugu dambayntii waddamada islaamka ayaa isku raacay in inta joogta iyo inta maqanba ay u aqoonsan yihiin in magaalada qudus ay tahay dhul falastiin ay iska leedahay